waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha toddobaadkanna waa caasho iyo daanduray mise laba kale sugayaan ibraahim haye annagu bayna sugayaan dhegaystayaasha waa tahay warqadda ugu horraysa aan soo qabanaya ibraahim oo hadal badan haama lagama buuxsho dhegaystayaashu waxay u baahan yihiin waraaqahooda oo heesana loogu barxo warqadda ugu horraysa waxay ka timid waa hambalyo aqalgal baa la yidhi waxaana hambalyo diraya baa la yidhi aabe maxamed cabdalla siciid iyo hooyo aamino shariif abuukar maxamuud maxamed cabdalla shariif xasan shariif axmed shariif xasan shariif cumar shariif xasan aabe injineer maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo hooyo khayrto shariif calawi oo lagu naanayso ciiltira iyo sidoo kale ikraan dulcad amiiro dulcad amal dulcad idman dulcad xanad dulcad iyo eede sahro iyo cabdiraxmaan cilmi salaad iyo dhammaan reer cilmi salaada nuur awdiini waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sawsan maxamed cabdalla siciid oo aqalgalkoodu ka dhacay magaala madaxda dalka canada ee ottawa maalinta sabtida ee bisha disembar ay ahayd waa la yidhi lix sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxaan u rajaynaynaa bay yidhaahdeen dhalintan guri barwaaqo iyo mustaqbal wanaagsan aamiin aamin ayaa leenahay dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray cabdinaasir xasan nuur bare iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa maryan iyo hooyo cadar siyaad xalane iyo hooyo boolo siyaad xalane iyo hooyo caashe axmed kulmiye iyo hooyo xaliimo cabdulaahi xaliimo lula iyo hooyo maka xaaji macow iyo waxay yidhahdeen ustaad maxamed axmed faarax m saney iyo waxay yidhahdeen guuleed maxamed shabeelow iyo saadiq cumar carte oo coonka loo yaqaano agaasimaha raadiyo hiiraan weyn iyo waxay yidhahdeen saalax axmed faarax iyo gacaladiisa iyo aabe maxamed odowaa yarow oje iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi axmed faarax bin iyo gacaladiisa iyo cabdulaahi cali faarax birmad iyo gacaladiisa xamdi cali warsame dhammaan dadkaasi waxa ay ku nool yihiin beledweyne muqdisho kenya iyo dalka sweden iyo maraykanka waxayna tahaniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan bashiir cali maxamuud iyo waxay yidhaahdeen gacaladiisa ismahaan maxamed odawaay yarow oo gabari ugu dhalatay hiiraan gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen ikhlaas bashiir cali maxamuud waxay leeyihin allah ka dhiga tii soo barbaarta aamin ayaa leenahay warqadana ibraahino waxaa diraya bahda muusiga iyo salaamaha baa layidhi marka ugu horreysa salaan naga guddooma daandura iyo caashucuud waan idinka guddoonnay mid lamidan waan idin soo dirayna marka xiga bay yidhahdeen waxaan tahaniyad diraya bay yidhaahdeen nasro waa weriye nasro cismaan iyo naciime cismaan iyo dhammaan bay yidhahdeen reer cismaan iyo dhammaan shaqaalaha telefishinka bulsho t v ee magaalada boorama baa layidhi iyo sulaymaan sheekh injineerka baa layidhi waxay tahaniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen bashiir jaamac bashiir iyo afadiisa qureesho cabdi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boorama ducada waa v o balayidhi ibrahino waxaa halkan carabkaygu ku yara hakaday waxaa layidhi boqorka iyo boqoradda bashiir jacfar bashiir iyo afadiisa qureesho cabdi oo arooskooda uu ka dhacay marka iyo afadiisa marka la yidhi waxaan markiiba iska sii saadaaliyey in ubad dhashay marka laysguursado oo tahniyada la diro kadib ayay afa noqotaa soma oo ninkuna uu noqdaa odaygii reerka caasha isla markii meherka uu dhaco oo ninka uu warqadda jeeb gashto waa waa afaa tahay way isku dhammaatay waa tahay ibraahim bal warqadaas haddaan halkaas ku dhaafno dhinacii heesaha haddii aanu ku bilaawno caashaasta ugu horreysa dhegeystayaashan usoo qabanaynana waa cajabey cajiibey
عجبي عجيدي قوي وياني عضغيها علي عاتدق عليهم عرهدم سيانهم كانوا عجبي عجيدي قوي وياني عضغيها علي عاشقين عليهم حروا دمتي عنهم وكانوا اتكلت عيونه ربنا سوسني لما سيسوا بحراتي غيري كذلك يا جمال وشفرت عينه ربنا توسني لما سيسو وبحناتي غيري تبدي شفري علي انتي دبت لقادك هي ودعتني نور حتى في عذابي ربي يا ربني تكوين وعبده غضبي وعتاب وعلي مسارا حكما شسرت علي انتي هديت لقادا هي ودعتني حدت لي عذابي ربي يعروني لا تكون تعبدوني وردي وعذاب وعلي مسارا حكما عليها عدو حد وداك تم الكوا قارلو الصبحي عاد كم الأسار لا أسكد اللايني فتح والفرات عاد وحد وداك تم الكوا قارلو الصبحي من الأسرار لو اسكت العيني يدفع الغراب كهون ضروري كل جرعة شديدة ريحي وعيدنا لك يدك شوقا سبع عشر ساعة عركه ضروري كل جناح شيدا ريحي وعيدنا لك يدك شوقا سبع عشر ساعة يا ودا عكينه حتى لعذابي ربي في عدوني لطين صعب داوي مدري عذابه وعلم حسنا يودا عطينو حتى لعذابي ربي يعلوني تكوين فاعبدوا مدوي عذابكما وعلم سارا حكما على دفرت عفروض الدهر يغان ولقي عانتني عدوستا رتبت ميا قدر دفرت عفروض الدهر يغان ولقي عانتني عدوستا تدق وقتميها تقدر تحتمي عينك عودي دقيسي يا داد ليسان وعلو الغبير كلاويا للمدى عينك عدي دقيسي يا داد ليسان وعلو الغبير بيودا عطينه بدت ليادا أبي ربي يعلوني تكوين فاعبدوه بيودا وعلم سارا حكم عليها في وداعك عدت لعذابي ربي يعلوني تكوين yaa salaam cajabay heestaasi codkii maxamed salebaan haddaan intaas ka gudubno caasha dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa waxay ka timid midda aan hayo sanay xuseen iyo gabadhiisa xamdi sanay xuseen iyo maxamed xuseen sabriyo oo loo yaqaano maxamed jeemale iyo xaaskiisa amel cabdulaahi iyo xamd iyo xamdi xuseen sabriyo oo loo yaqaano xamdi jeemale iyo maxamuud xuseen sabriyo waa maxamuud jeemale waa dhammaan ilmo jeemale iyo cabdi xaaq mawliid sheekh cabdulaahi iyo abti faarax cabdi raage iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo dhan cabdirashiid xasan roobleh disail wuxuu ku magac dheer yahay disail baa la hirayay xaaskiisa cali xasan rooble maxamed cismaan makaraan iyo cabdirasaaq cismaan daahir iyo gaclisadiisa mustafa maxamed odawaa waa mustaf maxamed odawaa yarow waa mustaf ooja buu ku magac dheer yahay iyo cabdirashiid maxamed odawaa yarow iyo cabdi cadde maxamed odawaa yarow iyo nimco maxamed odawaa yarow waa nimco ooja iyo dhammaan reer cali maxamed waa suge iyo sidoo kale dhammaan reer odawaa yarow baa la yiri oo dhan dhammaan dhalinyarada sportska baa la yiri ee gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala raadiyo hiiraan weyn baa la yiri iyo dhammaan baa la yiri dadkan oo ku kala sugan beledweyne iyo muqdisho iyo kenya iyo sweden iyo maraykanka waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan bashiir cali maxamuud iyo gaclisadiisa baa layidhi ismaxaan maxamed odawaa yarow oo ay gabar ugu dhalatay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taariikhdu markay ahayd ah, bishan disembar tobankeeda gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi ikhlaas bashiir cali maxamuud waxay leeyihiin ha soo barbaarto ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasha xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa wariyeena v o a ee magaalada muqdisho iyo aabe cumar kulmiye xayow iyo dhame cabdikariim cumar kulmiye iyo cabdiraxmaan cumar kulmiye iyo maxamuud cumar kulmiye iyo yaxya cumar kulmiye iyo farxiyo cumar kulmiye nimco cumar kulmiye cabdifataax maxamed axmed caasho cilmi maxamed iyo ceeblo aadan macalim iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdikariim cali iyo waxa ay yidhaahdeen ceeblo aadan macalim iyo maxamed cabdixakiim cali iyo cabdixakiim ismaaciil aadan iyo faadumo maxamed omar iyo faadumo axmed macalim iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan axmed macalim iyo cabdifataax maxamed axmed waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan aabe cabdulqaadir cumar kulmiye oo ku magac dheer baashi iyo hooyo luul axmed macalim fanaxley oo gabar ugu dhalatay waxay yidhaahdeen deegaanka wadajir waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sumayo cabdulqaadir cumar kulmiye waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo sumaya oo iyadu ku dhalatay deegaanka wadajir khaasatan waxay yidhaahdeen arkada madiina tii soo barbaato oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamin ayaana naguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanana casho waa heesta halkudhigeedu yahay qalbi waxaa ku luqeynaysa fanaanada deeqa bilan
I'm
ibraahino halkani yaa salaam maxay tidhi gabadha way haysteen qalbigaa ku haraadana hamuun bay dilooto oo aan kaa haqabeela hilowgayga be
ibraahino waxaan aad uga helaa markaan heesaha laga soo tago iyo markaan sida weyn ula dhaco heesaha haye sidaad sida gaarka aadna ugula sii dhacdid waxaa tiri hamuun bay dilootay Ah, hamuun haddii ay- hilowgayga be hamuun haddii ku dilooto caasho maxaa la sameynaa allah sahla waa tahay fanaanaddu waxay ahayd dee qabilan sooma weliba caasho heestana waa hees cusub ay hadda fanaanta soo saartay aad baan ula dhacay waa u codayay codkayga way haysataa haye dhinaca waraaqahan markana u jaleecaynaa warqadan waxa ay ka timid waa tahaniyad dhalasho farxad leh baa la yiri dhalashoo dhan ba farxad leh annagoo kale ah baa la yiri axmed maxamed shire iyo xaaskiisa ah muna nuur cismaan khaalid axmed maxamed maxamed axmed maxamed iyo ayaan axmed maxamed farxiye axmed maxamed cabdulaahi axmed maxamed iyo aadan shire iyo xaaskiisa iyo daahir shire iyo xaaskiisa axmed maxamed roble iyo xaliimo shire iyo aamine shire iyo cali shire iyo axmed xasan iyo maxamuud xasan dhammaan dadkani waxay tahani dhalasho oo farxad la u diraya baa la yiri cali maxamed shire iyo farxiyo nuur cismaan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii nofembar ee hadda uuna dhaaftay ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca annagun waxaanu leenahay aamiin soo barbar caasha dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caaqil cabduqaadir maxamuud maalin oo ilka casku magadheer iyo xaaskiisa iyo doctor xirsi cabdikariin ciyow iyo xaaskiisa xaaji maxamed axmed warsame waxa ay yidhaahdeen wuxuu ku magaca dheer yahay xayar daac iyo waxa ay yidhahdeen xaaskiisa iyo maxamed cali mire cawke iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi warsame looje iyo xaaskiisa iyo siciid maxamed camalow iyo xaaskiisa iyo shariif nuur cabdulle oo kabad ku magac dheer iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa iyo mustafa maxamed muuse iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir xirsi rooble sasanta iyo xaaskiisa iyo injineer axmed cusmaan cali iyo xaaskiisa iyo eedo xalaawi maxamed xaashi iyo waxay yidhaahdeen cabdirashiid xirsi rooble iyo xaaskiisa iyo cabdiqaadir kulane guri loo yaqaano iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan kulane oo isna loo yaqaano tukurey iyo xaaskiisa iyo yuusuf sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen cabdullaahi yuusuf muuse iyo xaaskiisa iyo duniye guuleed iyo caruurteeda iyo hinda geelle iyo odageeda iyo cibaado maxamed cabdi iyo odageeda waxay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo waxay yidhaahdeen sowsan maxamed cabdalla siciid oo ku aqalgalay magaalo madaxa dalka canada ee odhawa waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina waxaan eebe idinkaga baryaynaa inaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba aamiin aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim oo dhinacaagun baan usoo tuuray waxaa igu soo dhacday een, marka kooxdu ay si wanaagsan u cayaarayso oo goolkana uu diidan yahay maanta o dhan kubadda waxay ku laalaabataa shabaqa haye mar bartay ku dhacdaa mar gool hayaha soo tuura mar koonarka marba bidhac marka waa halkayay taagan tahay heesaha dhinacaagan usoo qulqulinaya maanta jacaylkaagaan la jiifaa jimcadii hore iyo jimcadan jeriskaagaan ku jahwareeray jiimbaar korkeed waa ka joogso waay ibraahim oo heestan in lagu luuqeeya ku wanaagsaneeda jacaylkaagan aan la jiifaa Yes, salaam.
jimcadii hore saasa harta aad iyo aad jimbaar korke yaa ku luuqeeya minaad soo jawaabi weysana jiijo jacaylkaaga waa jiidaha caguu geena waddu ka dara hadduu doono badda iyo buuruu ka tuurayaa oo aad tahay fanaan ku baa ibraahim xabiib sharaabe
Thank minaad soo jawaabine jijay jaceylka way jiidaa ibraahim ho laba jimco leeba la hayaay waa laba jimco jimcadii hore iyo jimcadahan yar mogtaa boqolaal jimcaan lahayd haddaadan soo jawaabin nuxur waa jiidana laba jimco laba jimco ma loo jiitaa keliya aadaa loo jidcayaa ma leedahay dadaa intay jimcooyinka soo jireenba xabiib sharaabi xabiib waa taayeesi jiija iyo jaceylkeeda aan ka joogi waayo laakiin waxaa aad ila yaabay badneed ibraahimow jimcadii hore iyo jimcahan jaceylkaaga ijiito yiri haddaadan soo jawaabinna waa jiidanaa marka weliba jimbaara la saarnaa jimbaara waa taqaanaa soo ma jimbaar korkeeda waa tii haragga looda laga samayn jira sooma cashays Aad ka hurdada macaan.
sariirahaas waa u xiisnay yaa ee guryaha hortooda una yaa soo haddaan heli lahaa sariirahan waaweyn banaanka iska dhigi lahaa ayaga lacasriyan baa ku jiifta ibraahim waa tahay gabagabadii barnaamijkaan ku shaqaynaa ibraahim warqadda ugu dambaysa dhinacayga haddaan soo qabto waa warqadda aad u dheer hase ahaatee in kooban un baan ka akhrin doonaa waqtigoo nagu yara aawadeed waxay ka timid aabbe maxamed axmed ibraahim iyo hooyo qadan ibraahim xasan iyo dhammaan reer maxamed axmed iyo aabbe rashiid faarax iyo dhammaan reer rashiid faarax cabdi iyo abtiyo baa la yiri suudi ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo ibraahim xasan wacays iyo dhammaan reer ibraahim wacays waa reer ibraahim xasan wacays iyo doctor cabdiraxmaan maxamed axmed iyo cabdirasaaq maxamed axmed iyo marwadiisa iyo cabdikariin cusmaan ciise iyo marwadiisa iyo sharmaarake cabdulaahi ducaale iyo khayre cali xasan iyo marwadiisa iyo ugu dambayntii mawliid xasan waa mawliid cusmaan xirsi iyo marwadiisii asxaab kaloo fara badan warqadan dhowr iyo soddon waa bay ka kooban yihiin afartan bay ku dhow yihiin waxay ah, hambalyo iyo bogaadin u diraya baa layiri doctor cabdirasaaq axmed waa doctor cabdirasaaq maxamed axmed iyo marwadiisa shaadiya rashiid faarax oo meherkoodu ka dhacay koob iyo tobankii bishan aynu ku jirnay disembar ee sanadka laba kun afar iyo tobanka magaala madaxda gobolka togdheer ee burco gaar ahaan bay yidhahdeen hotel city plaza waxaan leenahay bay yidhahdeen aqalgalkiina ku gaara bashbash iyo barwaaqo aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashi wuxuu naga soo gaaray cali maxamed xasan iyo xaaskiisa iyo faarax maxamed xasan iyo xaaskiisa iyo siciid maxamed xasan iyo xaaskiisa jamaal maxamed xasan iyo xaaskiisa iyo faadumo siciid taxadar iyo waxay yidhaahdeen cabdulqaadir dayib faarax iyo xaaskiisa iyo mursal faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo maxamed faarax maxamed iyo cawil faarax maxamed iyo xaaskiisa cabdixakiim faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo maxamed axmed maxamed sablaale iyo waxay yidhahdeen carafaad siciid garoy cawl iyo xaaskiisa iyo cawil cabdi cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo weris xasan maxamed iyo maryan jaamac aadan iyo qamar daaday faarax iyo waxay yidhahdeen jawaahir jaamac maxamed aamine jaamac maxamed iyo canab ducaale saalax iyo bashiir cumar cali iyo hinde geele iyo odageeda iyo cibaado maxamed cabdi odageeda waxayna hambalyo iyo heestan bay jecelyihiin inay gaarsiiyaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad ku magaca dheer iyo sawsan maxamed cabdalla siciid oo ku aqalgalay magaalo madaxda dalka kanada ee odhawa sabtidii markii ay bishan disembar ahayd lixda waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina ubad qaylqaban oo eebeda kale si ayaan eebeda kaga baryaynaa aamiin ibraahim warqadda ugu dambaysa waad akhrisay marka waa heestii ugu dambaysay ee barnaamijka nafta waxaa ku luqeynaysa fanaanada waa nimco yaasiin caraale iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga ama toddobaadka dambe aan kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray oo ay dhinac fadhido cashe ibraahim oo idinle sidaas siiyo nabad gelyo
muraya daawashada iyo midab qurxono macaankii dunida hela mudsanayo muraya daawashada iyo midab